waad mahadsan tahay wararka ka imaanaya gobolka galgaduud ayaa ku waramaya in dagaal culus uu ka dhacay deegaan u dhexeeya magaalooyinka ceeldheer iyo masagawaay oo ka tirsan wilaayada islaamiga ee galgaduud dagaalka ayaana dhex maray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo askarta dowladda federaalka dagaalka ayaa ahaa sida ilwareedyo lagu kalsoon yahay ay noo xaqiijinayaan mid aad u culus oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana ka dhashay khasaare gaaray askarta dowladda federaalka deegaanka uu weerarku ka dhacay waninle ayaa lagu magacaabaa wuxuuna u dhexeeyaa ceeldheer iyo masagawaay maalmihii ugu dambeeyeyna wuxuu martigelinaya howlgallo military oo ay ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku beegsanayeen askarta dowladda federaalka sabtidii lasoo dhaafay ay ahayd markii deegaanka uu ka dhacay ee weerar dhabagal ah oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab u dhigeen askarta dowladda federaalka weerarkaasina waxaa lagu dilay hal askari sida ay sheegtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab maalinkii axadda ee xigtay deegaanka waninle wuxuu martigeliyey weerar qarax ah oo lagu beegsaday gaari cabdibile ah oo ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan ee dowladda federaalka saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda federaalka iyo maleeshiyada macuusleyda ayaana weerarkaasi lagu beegsaday ayuub qaando oo ahaa taliyo horin ka tirsan ciidanka dowladda federaalka iyo cali xasan deyxi oo taliyo ka tirsan maleeshiyaadka macuusleyda ayaana weerarkaasi lagu dhaawacay hadba wixii kusoo kordha marka dagaalka maanta ka dhacay deegaanka waninle ee u dhexeeya ceeldheer iyo masagawa ee dhegeystayaasha waan usoo gudbin doonnaa insha allah